wasiiru dulaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa uu ah booqasho korbeera ku tegay xarunta hay-adda niira ee magaalada cadaado halkaa oo ay ka socoto diiwaangelinta iyo bixinta kaararka aqoonsiga dadweynaha waxaana booqashadan ku weelinayay gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ugu horeyna markaasi howlwadeenada xarunta hay-adda niira ee cadaado ayaa ka horbixiyay habka ay u wadaan shaqada iyo siday ugu shaqaynayaan bulshada degmada cadaado iyo deegaanada hoosyimaada booqashada maanta quruxda badanaan nagu soo booqteen xarunteena cadaado niira cadaado sida aadku quruxda badanaa noo soo booqateen waan iga mahad celinaynaa wasiir horta shaqadan waxaan bilownay bisha marj shanteedaan bilownay hooshaan ilaa haddanaan ku guda jirno waxaan waxaan sameynaa kaarkan national id-ga adaadaan hadda xarunteena noo ah annaga waxaa sidaad ogsoon tahay aadna ka warqabtid galmudug waxaa ka furan ilaa saddex xarumood haddii lagu daran cadaadu waa waxay ku noqonaya afar xarumood marka afarta xarumood waa isla wada shaqeeyaan gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ayaa ugu baaqay bulshada degmadaas in ay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka u sheegay in uu muhiimad weyn leeyahay islamarkaana dalka oo dhan ay ka socoto qaadashadiisa cadaado bulshada ku nool iyo deegaanadeena looga baahan yahay inay ka mid noqdaan bulshada soomaaliyeed ee kaarkaa qaadata waxaa ku xiri doonaa n social service adeeg kasta oo bulshada u baahantaha ayaa ku xirmi doona sida waxbarashada caafimaadka immigrationka iyo socdaalka ammaanka bunuugta iyo waxa waaye meelaha lacagta lagu kaydsado telecommunicationka iyo qofku inuu isgaarsiin helo xataa socodka gudaha ku xirmi doonaa waa aqoonsigii qofka soomaaliga ugu hobinayey wuxuu la mid yahay adduunyada kale waxyaalaha ka isticmaasho kimaandhaha kenya iyo aqaamada sacuudiga kale la mid yahay adeegiisu saacad walbaa heli kartaan waa diyaar marka dadka waxaan rabnaa inaan saas ugu bayaamino waxaan rabnaa xaafadaha madaxda xaafadaha iyo agaasimaasha nala jooga inay warbixintan qaadaan beshajkooda ay geliyaan laamaha iyo xaafadaha ay si gaara u faraan min tabeello ilaa iyo gudoomiye waaxeed waxaan ka rabnaa dadka inay ku wacyigeliyaan kaarka in la qaato waa dadka dowladnimadii iyo serviskii o dhanaa ku xiran marka qof kastoo shacbaha u baahan waxaan rabnaa kaarkaas in la qaato dadka saasaan usoo jeedinaynaa wax shuruudaha culaysiga kama jiraan asagu waa free ugu dambeyn wasiiru dulaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dubashiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa bogaadiyey howlwadeenada xarunta niira ee magaalada cadaado isagoona ugu baaqay bulshada inay kaarkan qaataan halka sidoo kale kula dardaarmay howlwadeenada hay-adda niira ee cadaado inay si hufan bulshada ugu shaqeeyaan oo cadaalada guji dhaaan tahay inaan shaqadii daddhigista ee degmada cadaada ka socotay ay fulinaysay hay-adda niiro inaannu maanta iyadoo xilli shaqo ah oo shaqadii socoto aanu soo kormeerno oo kormeer ugu nimaadno inaannu u kuurgalno qaabka ay shaqada u socoto oo dadka loogu adeegayo si runtaa waxaannu kala kulannay shaqo hufan oo qiimo badan waxaannu dhegaysanay talooyinka iyo dadka shacabka ee halkan shaqada u yimid iyo waxyaalaha ay kala kulmeen wax cabashaa hadda aanu kala kulannay ma jirto dhammaantood waxay noo sheegeen inay halkan kala kulmeen shaqo hufan marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay khaasatan dadka iyo deegaamada ku hareeraysan degmadan cadaada oo maanta xafiiskooda joogno si degdega inuu qof walba intay fursaddu taagan tahay in ay ka faa'idaystaan oo ay goostaan oo ay qaataan xarunta niira ee magaalada cadaado ayaa ah xarunta saddexaad ah ee galmudug ee ku leedahay niira oo xarumo ku leh magaalooyinka caabadu aqdhuusamareeb iyo cadaado